bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نabiyina mxamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam أbu cabdالlah mحamed bn يزيd bn maجة raximh اllah taعalى bab التwqi fi الxadiiث can rasuuli الlah slى اllah عlyh وsلm baabu tawaqii ka dhowrsasho laga dhowrsado xukunka caddayntiisibuu u baab yahay fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa in lagu dhowrsado can rasuulillahi sal l slam laga warinayo xadiidka nebiga laga warinayo dhexdiisa marka la warinayo in la dhowrsado maxaa laga dhowrsanayaa waxaan ku jirin in lagu daro ama wax nebigu uunan dhihin sala allahu calayhi wasalama in qofka uu yiraahdo kitaabu sunna ayaan ku dhex jirnay ama kitaabu itibaaci sunna lilimaam ibni maaja kitaabkana waxaan ku sheegnay inuu masaa-isha caqiidada oo uga hadlaya kitaabkan dhexdiisa tabwi yacni qaabka iyo u qorayna aada iyo aada u tartiib fiican oo u qoray waayo marka horeba wuxuu hormariyey waxa manhajul istidlaalka daliilsiga yacni waxa la daliishanaya maxay yihiin ayuu ka hadlaa waana meel aada iyo aada muhim u ah waana meel haddii laga soo qaldamo aan gadaal meel dambe aan laga saxmaynin waay waana farqiga ahlu bidcada iyo ahlu sunnaha u dhexeeya waay leanna ahlu sunnuhuna manhaj bay leeyihiin oo istidlaalka ku tacalluqo ahlu bidcadana manhaj bay leeyihiin marka isaga wuxuu kusoo bilaabay marka kitaabkii sunnada in la raaco ayago aasaas laga dhigto sunnada nebiga inaan la mucaaradin oo aan laga hor imaanin qur-aan inaan lagu caaridin ilaa qur-aanku ka hor imaan maaye inaan sunnada qaarkood aan la dhihin maya xadiidkan khabarul waaxid waaye lama aqbalaayo iyo ma la dhahayo marba hadduu nebiga ka sugnaado sala allahu calayhi wasalam waa la waa la qaadanayaa marka dadka ama sunnada u kala saaro mutawaatir iyo aaxaad oo yidhaahdo aaxaadku waxba caqiide iyo axkaam iyo loo daliishan maayo lagu camal fali maayo kuwa dadka dhahayo qeyb weyn oo diintii kamida ayaa aasaaskeeda ka maqan waxyaabahaas marka ka hadlayaa iyo inaan ra'yiga sunnada laga horkeenin iyo waa manhaj wuxuu kuu bixinaa marka manhajul istidlaal masaa-isha caqiidada gaar ahaana meesha manhajul istidlaalka oo waa muhim haddii saxaabadii aan la raac haddii aan waxyiga la raacin fahamkii saxaabada la raacin ee ra'yiga layska raaco iyo caqliga laga hormariyo waxyiga taas marka waxay horseedaysaa bidco iyo inxiraaf waana meelaha ay firqooyin badan kasoo inxiraafeen waaye miladun khawaarij kasoo bilaabo muctasiladii ashaacirada maaturidiyada dhammaan haddaad fiirisa marka sunnada ama waxyiga inay daliil ku filan ka dhigtaan ma rabaan oo khabarulwaaxid iyo waxba intay u kala saaraan bay leeyihiin xataa haddii saxeynka uu ku sugan yahay xadiidka ma la qaadanayoay dhahayaan marba hadduu aaxaad yahay qaarkoodna waxay si sariixa u caddeeyeen aimal ashaacira qaarkood nusuusta sunnada iyo axaadiidta iyo kale qalbiga muk maku dareemayo qabow iyo raaxo iyo ma ka dareemayo laakiin adilada caqliga iyo muqadamaadkaas marka laga hadlaayo qalbiga yaqiin iyo thalaj ayuu helaa ayay dhahayaan marka taas iyo meesha uu wax u wado ibnu maaja laba meeloo kala duwan ayb marka ha u malaynin masaa-ishan laga hadlayo caqiidada inaysan calaaqo la lahayn waa la leedahay calaaqo waayo waxa la deliishanayaba haddii laga kharibma bis waay marka marka wuxuu leeyahay axaadiidta nebiga marka la warinayo ha laga dhowrsado iyada lafteeda oo ha la hubiyo waxaa in nebigu ka ansaxay iyo in kale wbilisnaadi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa mucaadu bnu mucaadin wa huwa mucaad bnu mucaad alcambariyu can ibni cawnin wa cabdullahi bni cawn bni ardabaan qaala xadaanaa muslimun ilbatiin isagana marka albatiin waa naaneystiisa waaye muslim ibnu subayx ayaa la yiraahdaa waana isagu hiqa weeyaan ayb can ibraahim ataymiy wahuwa ibraahim ibnu yaziid bni shariik iqata hiqat ila anahu yursil wayudalis can abiihi aabihi waa yaziid bnu shariik wa huwa hiqat can camri bni maymuuni wahuwa alwdiyu qaala maa akhda'ani bnu mascuudin ibnu mascuud ima dhaafin cashiyata khamiisin galab khamiis ah ima uunan dhaafin ilaa ataytuhu fiihi waan u imaanayay maalintaas galabtaas yani ibnu mascuud galabta khamiistoo wacdi jiray marka wuxuu leeyay galab khamiisa igama tegin ilaa waa u imaan jiray ninkanna marka camr bnu maymuun markii horena mucaadi bnu jabal uu arday u ahay mudduu la joogay wuxuu yihi maa faaraqtuhu xataa waaraytuhu fi turaab ilaa aan ciidda ku asturay haddana markaa ibnu mascuud iyo iyuu aaday abudardaa can camri bni maymuunin qaala waxa uu yihi maa akhda'ani ibnu mascuudin cashiyata khamiisin ilaa ataytuhu fiih qaala wuxuu yihi famaa samictuhu ma aanan maqlin yaquulu isagoo dhahayo lishayin shay dartiis qadu hadda ka hor isagoo u dhahayo qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam falamaa kaana daata cashiyatin galab markay ahayd galbaha ka mid ah qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam galab galbaha ka midow qaala rasuulullahi sal l ly slam yidhi qaala camr bnu maymuun marka waxa uu yidhi fanakasa madaxiisau hoos u foorariyey fanadartu ilayhi waan eegay wahuwa qaa'imun isagoo taagan muxallalatan tu la furay xaal ay tahay asraaru qamiisihi shaatigiisa galuusyihiisa ama qamiiskiisa galuusyihiisana la furay qad iqrawraqad ay shubantay markaas caynaahu labadiisa indhoodna ay shubantay oo ay marka ilmeynayso wantafakad ay barartay awdaajuhu halbowlayaalkiisa qaala waxa uu yidhi awaduuna dalika oo kaagaas waxaan qaala waxa uu yidhi ow duuna dalika dhahay xadiidkii marku dhammeeyey buu yidhi ow duuna dalika ama intaas ka yar ayuu nebigu yidhi ow fawqa dalika ama intaas xoogaa ka badan buu yidhi ow amase qariiban min dalika hadalkaa aan sheegay wax u dhow buu nebigu yidhi ow amase shabiihan bidalika kaagaas aan idiin sheegay wax shabaho ayuu yidhi yani hadalladan buu raaciyey macnaha macalushaahidka marka waxay tahay qaala rasuulullaahi waa ka cabsan jireen asxaabta waayo hadal sahlan maa nabigaa yiri marka aleedaba inaa iska hubiso maadaama hadal culusoo waxii sharci noqo wax noqonayo uu yahay ayaa markay danta ku kalifto qaala rasuulullahi sal ll ly slam inay yidhaahdaan waxay ku dari jireen marka ow duuna dalika ow shabiihan bidalika ow fawqa dalika ow qariiban min dalika intaas waa ku cudur daarana marka rasuulku wax taa u dhig buu yidhi wax u dhow buu yidhi yacnii wax la mida buu yidhi intaasaa marka waxay ka saaraysaa haddii sidii warka nebigu uu u yidhi xaraf ou dhimay xaraf ziyaadiyey meeshaasaa marka cudurdaar u noqonayso tawaqiga iyo dhowrsashaduna halka ay soo gelaysa marka waa meeshaas ayib marka xaaladihiisoo dhan marka waxaa waxaa muuqato maku degdegaynin inuu yidhaahdo qaala rasuulu llahi sala ll ly slam ayb iqrawraqad caynaahuna ilnihiisii baa ilmeeyeen waaya kaannahumaa gariqataa fii damcihimaa ilintii inay ku maashoodeenba badan baa ka ilin badanaa ka baxday ayb marka xadiidka isnaadkiisu waa saxiix wbihi qala xadaanaa abu bakr bn abi shaybata qala xadaanaa mucaad bnu mucaadin wahuwa alcambariyu can ibni cawnin can muxamed bni siriina qaala qaala waxa uu yihi ibnu siriin kana anas bnu malikin anas anas bnu malik wuxuu ahaa idaa xadaha hadduu xadiidayo can rasuuli illahi sal l slam nabiga xaggiisa uu ka sheegayo xadiidan xadiid fafaraqa minhu ou ka faaruq noqdou dhammeeyo qaala wuxuu dhahayay ow kamaa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ama sidii nebigu yiri sal sl marka culamaa lxadiid haddii xadiidka macno lagu warinayo kale ama aada is leedahay sidii nebigu u yiri uma xifdinin laakiin macnuhu uu saxsan yahay ow kamaa qaala in la yidhaha ama sida nebigu yiri sal l slam intaas marka waa tawaqi dartiis baa loo dhahaa alriwaaya bilmacnaa marka waa la ogol yahay inkastoo culamadu isku khilaafsan yihiin qaar badan maxamed ibnu siriin weliba wuxuu ka mid ahaa dadka aan ogolayn in macno wax lagu wariyo ma ogolaa jirin oo waxay leeyihiin dariicabay waxay u noqonayaan dad aan aad u aqoonin dalaalaatul alfaad inay is yidhaahdaan waxaan macno intay ka cabiraan hadalkii rasuulka macnahooduna uu ka gaabto xadiidka macnihiisii uu ka gaabto oo meeshaas qusuur uu ka xasilaa dhici karto aduu marka uun sida laakiin loo badan yahay waxay leeyihiin riwaaya bilmacnaa waxay u bannaan tahay eyacni uma bannaana ilaa licaarifin bima yuxiilu lmacaani ilaa qof macaanida waxa leexinayo iyo qof yaqaano maahane oo dalaalatul alfaadka aada u yaqaano waxaase ka fiican inaan bal laguba warinin macno wax haddii lafdigii nebiga la hubi karo la xifdin karo isagaasaa marka sidaasaa wanaagsan si looga baxsado marka ixtiyaadna loo sameeyo yacni saddan lilbaabkaasna loo xiro aan sheegnay saddan lilbaab wbihi qala xadaanaa abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaanaa gundarun waa naanays moxamed bnu jacfar albasriyu gundar waa raawiyatu shucba waana hiqa can shucbata xaa waxadaanaa moxamed bnu bashaarin xaadu waa taxwiil sanadaa laga wareegay mid kalea loo wareega mar walbo saasoo kale ay dhacdana xaa marka la yidhaah waxadaanaa ama wa ahbaranaa waa in waaw meeshaas ay soo gasha marka leanna laba sheekhow ka uu isku cagfaa laba sheekhow ka warina sheekhiisa koowaad waa abubakr bnu abi shayba hadda sanadkaas shucbow ku ekaaday waa soo leexday haddana imaam ibnu maaja wuxuu kasoo bilaabay sanad kale moxamed bnu bashaar sheekhiisa sheekhiisa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy wa huwa albasriyu alimaam athiqa qaala xadaanaa shucbatu shucbow isaga soo dhaca marka xadiidka waana isku shucba isku isku inay ayay u jiraan ayay u jiraan can camri bni murata wahuwa alhamdaniyu hiqat can cabdiraxman bni abi layla qaala cabdiraxmaan bni abi layla alansaariy hiqat qaala qulnaa lizayd bni arqam zayd baan waxaanu ku nire xadihnaa can rasuuli llahi sal l slama nabiga bal nooga sheeg xadiid qaala waxa uu yihi kabirnaa waa weynaanay wanasiinaa waan hilmaannay walxadiidu can rasuuli llahi sal l slama shadiid xadiidka nebiga laga warinayana waa adag yahay wax sahlan ma aha ayb xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix marka walxadiidu can rasuulillahi sal l slama shadiidun meeshaas waa macluushahay xadiidka nebiga laga warinayo waa adag yahay waa culus yahay wax qof iska yidhaha qaala rasuulullahi si fudud u yidhaahdo maaha waa ka culus yahay marka wuxuu leeyahay annagu maadaama aan wax xilmaanay aan weynaanay waa is ilaalinaynaa waay marka ayb rasuulka alla wax nooga wariyo wax nooga sheeg may waa weynaanay waa odayownay waan hilmaanay xadiidkuna waa adag yahay marka saxaabadiyaa tawaqi sameynayaan oo aada u dhowrsanaya marka dadku waa un labo nin xadiidkii yaqaanin oo ha sheega ninkaas nin aan aqooninoo caamo ah waxbayuus sheegin oo isaga marka dadkii wax yaqaano ama macno wax ku warin karo ama si kale wax u sheegi karo ha u daayo laakiin dadka qaarkood aan aragnay qudbooyinka iska akriyo iyo kuwo masaajidda inay hor istaagaan la jeclaysiiyey oo iska daldalmaya maanta dhan oo qaala rasuulullahi rasuulka saanuu yidhi rasuulka saanuu yidhi haddii la yidhaaho rasuulka inuu yidhi ma hubtaana waxba aan kala aqoonin oo aan hubin gaayatu maa cindahu waxay tahay keliya waxaan sheegayo wax qurxan oo fiican waaye laasim rasuulkana waa yidhi saasoo kale ayba la tahay dadka qaar oo anuma dadka salaada ka taga maan dhahay uu kuleeyahay dadka dadka dila maan dhahay zinaysta miyaan eri buu kuleeyahay wax fiican un baan u sheegay de waxa fiican markaad u sheegayso od nebiga u tiirinaysa soo inaad iska hubisa maaha wax walbo adig kula qurxoo nebiga maa yidhi sala allahu calayhi wasalam arrintaas marka in aada la ysaga fiiriyo waxay u baahan tahay aada qofka uu tawaqi badan ka sameeyo dadkii nebiga la noolaay ee wax walba garan karay nebigu uu yidhi ayaa saan u cabsanayo marka qof macaanidii iyo aan waxba ka fahmaynin waa daran waa aada waa culus tahay ayb xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix wabihi qaala xadaanaa muxamed bnu ama sanadku weri haddaad sanadku weriso ama aad tira xadiidkaas kitaab hebelaa wariyey waa ka baxsata adiga markaas wa bihi qaala xadaanaa moxamed bn cabdillaahi bni numayr qaala xadaanaa abunadr can shucbata can cabdillaahi bni abi safar qaala samictu shacbiya yaquulu caamir bnu sharaxil shacbi jaalastu bna cumara ibna cumar baan la fariistay sanatan sanad famaa samictuhu ma aanan maqlin yuxadisu can rasuulillahi sala l slam shay-an isagoo nebiga wax ka sheegaya ma maqlin yani isagoo nebiga xaggiisa wax ka warinaya ma aanan maqlin ibnu cumar waa mukthir aad buu wax u wariyay mukthiriintaa lagu daraa wuxuu ka mid yahay yani toddobada mukthiriinta ayuu ku jiraa oo suyuudi uu ku jamciyo waalmukthiruuna fii riwaayati اlathar abu hurayrata yalihi bnu cumar wa anasun walbaxru kalkhudri wa jaabirun wa zawjatu nnebi kuwii ibnu cumar marka waa ku jiraa haddana maca dalika sanadaan la joogay waxba kama maqlin buu leeyay maxaa lagu xambaarayaa waxaa la leeyahay xaajo iyo baahi oo markaas u wariyo oo adagaan jirin markay xaajo iyo baahi aysan jirin waa is ilaalinayeen inay baxar iyo dhib isgeliyaan ma rabaan ile baahi ma taalla hadda laakiin markay baahidii xadiidka loo baahnaa ay taallo ma ka tegaynin ibnu cumar waa warin jiray marka mararka oo wax warinaya badanna saasaa lagu xambaarayaa marka uunan warinayninna baahi iyo daruuro markaa inuu wariyo keentaan jirin waa iska ilaalinaa marka nafsadiisa marka ma gelinayo xaalad adag iyo dhib ma gelinayo ayb wbihi qaala xadaana alcabaas bnu abdcabdlcaiim wbihi qaala xadaana alcabaasu bnu cabdilcadiim alcambariyu qaala xadaana cabdurazaaq qaala ahbarana macmarun can ibni طaawuus wa cabdullahi bnu طaawuus can abiihi wa طaawuus bnu kaysaan alyamani qaala samictu bna cabaasin yaquulu ibnu cabaas oo dhahayaan maqlay inaa anagu kunaa waxaan ahayn naxfadu lxadiida xadiidka ayaan xifdi jirnay walxadiidu xadiidkana yuxfadu waa laga xifdinaya can rasuulillahi sala ll slam nabiga xaggiisa fa amaa idaa rakibtum markaad sakorteen assacba yacnii xaalado adag oo guluwi markaad korteen waadhaluula xaalado jilicsan oo tafriid ah gaboodfal markaad gasheen fa hayhaata waxaa fogaatay marka an nathiqa bixadiidikum macnaha hayhaata ay bacudad waxaa dheeraatay anna hiqa inaan ku kalsoonaano bixadiidikum xadiidkiina ayb asacba wadaluul asal markaa asacbu wadaluul waxaa loo isticmaalaa geela ratiga marka orodka badan oo aan hayinka ahayn waxaa la yidhaha jamalun sacbun kan oo hayinka iska ahna waa daluul ayaa la yidhaha marka markaad rati kastoo buub ah oo orod badan oon hayin ahayn fuusheen mar kastoo aada yacnii mid iyo xaalad jilicsan oo hayina rati hayina aada markaa korteen waa ka tagnay xadiidkiina hadda ratiga marka ujeedku ma ahan koritaankiisa xisan hadda maahan inuu wax ku diida ama ku ogolaanayo laakiin wuxuu ka wadaa alsacba waadhaluul laba xaalad waayo xaaladda sacbiga adagna waa xaaladda guluwiga ifraadka markaad yacnii ifraad samayseen ood ka badbadiseen shayga xuduuddii ou sharciga dhigay aada tallaabteen markaad gaabiseen oo aada gabood fasheen oo daluulkuna marka waxaa waa kina waxay tahay kinaaya can can itafriid markaad gaboodfal iyo ka badbadin aada gasheen bidcaduna waa labadaas unbis imaa in laga badbadiyo wixii xadkooda la dhaafiyo imaa in laga la gaabiyo sunnaduna waa bayna alifraadi waatafriid labadaas ay u dhexaysaa waa dhexdhexaad sunnada ayb marka markaad fuusheen xaalad walbo yacnii xadguduba iyo xaalad walbo gaboodfal ah markaad fuusheen oo gaabin ah fa hayhaata waxaa haddaba fogaatay an nathiqa bixadiidikum warkiina inaan ku kalsoonaano marka waa iska hubinaynaa cid ma qof walba haa haa ma dhahayno qof walbo qaala rasuulullahi yidhiba madaxa u ruxi maynu leeyahay riwaayaadka qaa xadiidkan marka aharkan muslimna muqadamadiisa waa ka ku warinaya oo waagii hore waxaan ahayn buu leeyahy markaan maqalna qaala rasuulullahi qof dhahayo ibtadaratu ileyhi absaarunaa aragyadeenna waa u degdegi jireen wa asmaacunaa iyo dhegaheenna markaasaan waxa uu sheegayo aan weelay jirnay fa amaa id rakibtum sacba wadaluul fahihaata marka markaad yacnii ahwaadu idinka badatay oo dhinac walba idin idinla aaday marka inaan idinku kalsoonaano hayhaata marka yaala yaa lagu kalsoonaana ciddii aan diintiisa ku kalsoonnahay ayaan dhegaysanaynaa marka oon xadiidkiisa yeelaynaa ka kalena ma yeelayno marka xadiidka dabdigiisa iyo rijaasha in la fatasho hadda dhow sooma bilaabanin xilligii ibnu cabaasay bilaabatay marka dadka u maleeyo naqdiga rijaasha inuu waqti dambe soo bilowday sax ma aha ee waqtigii saxaabadoo noolowba jirayba radia allahu canhum وبه qال xdثna أحمد بن عبدة qال xdثna حmاd بن زيد هو بن درهم البصري ثqة عن مجالد ومجالد بن سعيد ضعفي baa ku jira ninkan عن الشhعبي عن qرضة بن كعب qال بعثna عمر بن الخطاب cمر ayaana soo diray ayaana diray ilى الكوفة كوفau noo diray وشhaيcanaa waana nasoo sagootiyey famashaa macanaa waa nala soo socday ilaa mowdicin meel ayuu nala soo gaaray intii ka yuqaalu lahu la yidhaha siraar siraar marka waa mowdicun qurba almadiina meel madiina u dhow waayo ayb buldaanta iyo dadkii wax ka qoray qaar ka mida sayfuddiin cabdulmu'min kitaabkiisa maraasid liطilaac calaa asmaa'i alamkinati walbiqaac kitaabkaas wuxuu leeyahay marka bikasri awalihi waakhiruhu raa-un ka haaniihi siraar waay dabdigu marka saas u dabdiyey markaasuu wuxuu yidhi jabalun min jibaali lqibliya ayb jabal marka xagga qiblada uga aadan madiina carabtii hore gabayadooda iyana waa ku jiri jiro jariir ayaa wuxuu yidhi ina alfarasdaqa laa yusaayilu lu'muhu xataa yazuula can iطariiqi siraaru ninkaa farasdaq la yidhaha lu'migiisa iyo shartiisa baabi'i mayso ilaa yacnii uu zuulo dariiqa uu ka zuulo jabalka siraar buur amay zuulaysaa oo dariiqi ka tegaysaa kanna sharta ka tegi maayo uu leeyahay marka siraar jabal macruufa waaye oo gabayada carabta iyana lagu yaqaanay madiinana ku dhow meeshaasoo marka la soo gaaray faqaala wuxuu yidhi atadruuna ma garanaysaan lima mashaytu macakum yacnii sababta aan idi idinla soo socday qaala waxau yidhi qulnaa waxaanu nihi lixaqi suxbati rasuuli illahi sal ll slam walixaqi alansaar saaxiibtinimada nebiga sal l slama xaqeeda iyo ansaarta xaqeeda iyo yaad noo soo raacday xaqan kugu leenahay qaala waxau yidhi laakinii mashaytu macakum waa idinla soo socday lixadiiin liajli xadiidin xadiid dartiis kaas oo aradtu aan doonay an uxadidakum bihi inaan idiin sheego fa aradtu waxaan doonay an taxfaduuhu inaad xifdisaan limamshaaya macakum socodkaygan aan idinka idinla socdo inaad la xifdisaan inakum idinku taqdamuuna waxaad u gelaysaan calaa qowmin qolo lilqur'aani qur-aanka fii suduurihim laabahooda dhexdooda haziizun oo ugu sugan yahay yacni sawt ka haziizi lmirjali dheriga taqitaankiisa oo kale yacnii dheriga markuu taqaayo karkaraayo sawtkiisa oo kale dad qur-aanku laabahooda sidaas uu ku yahay yaad u gelaysaan fa idaa ra-owkum hadday idin arkaan madduu ilaykum waxay idiin soo taagayaan xaggiina acnaaqahum luqumahooda wa qaaluu waxay dhahayaan asxaabu muxamedin sala allahu calayhi wasalam yacni kuwaan asxaabtii nebi moxamed asxaabtiisii weeyaan fa aqilu riwaayata riwaayada yareeya can rasuulillahi sal l slam nebiga ka aad ka warinaysaan riwaayada aad rasuulka ka warinaysaan yareeya huma ana aniguna shariiku shariikukum kan idinla wadaagayaan dhahay yani waa idinla wadaaga anigana arrintaan marka maxalushaahidka wuxuu ka rabaa fa aqilu riwaayata riwaayada yareeya xadiid badan dadka haw sheeginina ka yareeya marka muxuu ka wadaa cumar marka riwaayada yareeya wuxuu diidayaa qur-aanka in laga mashquuliyo oo haddii riwaayada aada ku badisaan oo qur-aankii ay ka mashquulaan waa dhibaato hadday qur-aankii iyo riwaayadii isdhex galaanna oo dadku ay kala garo waayaanna dhib kala waayo iyadana nacam ile labada waxyi mid walba in la kala garto waa muhiim xilligaasna kutubta uma xadiidka uma qornayn siday hadda u qoran tahay oo kale qofkii marka waxaa dhici karta wax xadiida iyo wax qur-aana inuu kala garo waayo kii qur-aanka ku howlanaana inuu ka mashquulo marka xadiidkuna in qur-aanka looga mashquulo ma aha sida xadiidka in laga hijroodo bataatan aynan aan loo rabin marka cumar markau leeyahay faaqilu riwaayata can rasuulillah macna waa saas macnaha labaadna waxay tahay ayagiiba wuxuu leeyahay war xadiidka nebiga ha ku fududaanina iska jira shayga marka la hubinaayo oo aada loo loo hubiyo oo uu yacni qofka agtiisa ka culus yahay maanta dhanku waxuu ku noqnoqdo oo iskaga noqnoqdo iskaga hadlo ma noqonayaan ile mar walba hubinoo ka rabaa kullama aada loo hubiyana waa yaraana wax la werinayo marka waxa aada werinaysaan yareeya marka saasay ka dhigan tahay oo marka wuxuu u dadaalayaa wuxuu saddan wuxuu daboolaa marka libaabi lkadibi calaa rasuulillahi sal l l slam nebiga in lagu been abuurto ayuu daboolaa si fudud rasuulka sal ll l slam loo loogu been abuurto marka cumarna de amiiruulmu'miniin uu ahaayo howlahan inuu masaalixdan inuu ilaaliyo waa laga rabay walidaalika mararka qaar waa canaano jira dadka qaar wax iska warinayay iyo markuu arko canaantiisuna meeshaas waa bacdi naas meeshaan maxay u daliishadaan mataqaanaa waay waxay leeyihiin cumar axaadiidtan tirada badan iyo axaadiidtan nebiga iyo waaba necbaayba qur-aanka keliya lagu kaaftooma u dhihi jiray kuwa hadda joogaa dhaho qolooyinkan marka yacni muslimka gaalaysiintiisa lagu imtixaano takfiirka oo magacyada kala duwan leh qaar baa marka dadkooda waxay ku tarbiyeeyaan dhallinyarta cumar riwaayaadka iyo in xadiid la wariyo waa diidi jiray qur-aanka keliya u dhihi jiray maxay rabaan marka iyaga qur-aanka inay say rabaan u fasirtaan ila waxay arkeen markay qur-aanka si qaldan u fasiraanba war sidaan ma aha rasuulkaasaan yidhi bukhaariyay ku taal aa la dhaha marka bukhaarigiyaa dhibay marka laf dhuun gashay oo ku noqday marka waxay rabaan bukhaari muslim wax la akrinaya ma leh maxaa la sameynaa qur-aanka keliya qur-aankiina marka ninkani asaaliibtii qur-aanka lagu fahmi lahay iyo isaga waxaa udhexaysa fajwa aada u weyn marka qur-aankii wuxuu rabaa inuu ku guto ujeedkiisa aayad buu fasiraa macnohu rabou iska saaranaa aayad wax ka hadlayso wax kale ku sheegaa marka qur-aankii marka wuxuu iska noqonayaa wax lagu awrkacsado oo nin walba mar muraad markuu leeyahay buu kusoo awrkacsanayo laakiin sunnada nebiga waa dabre waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim cumarna marka waxa uu sidan faaqilu riwaaya wuxuu leeyahy tawaqi buu ka wadaa tawaqi war markaad nebiga wax ka warinaysaan hubiya waayo hubiya ee xadiid dhan dhaafoo ka taga ma aha bal cumar radia allahu tacaala canhu masaa-il badan iyadoo ay ka qarsoonaatay baa markii loo yimid oo loo sheegay qisadii majuusta diyo in laga qaadayo iyo in kale cumar waa ku taradudsanaa cabdiraxmaan bin cawf baa yimid markaasuu wuxuu yihi rasuulka jizyo ka qaaday majuusu hajar wuxuuna yidhi sunnuu lahum sunnata ahli lkitaab ayuu yidhi markaa sidaas oo maqlay waa ka tegay waxau qaatay xadiidka nebiga sal l slam shibdhe xadiid ma qaadanayna muu dhihi jira cumar maxay cumar uga been abuuranayaan qisada yacni kale iyadana ku saabsanayd diyada ilkaha mase faraha cumar waa kala duwi jiray markii hore ijtihaad ahaan xadiidkii markuu maqlayna waa kii ogolaaday oo markii loo sheegayba hore uga xadiidkii ka qaatay wahaakada axaadiid badan oo waxaa jirto cumar markii hore ka maqnayd markii qof saxaabada kamida oo u sheegayna ra'yigiisa inta ka tego xadiidka nebiga qaatay sal ll ly slam yaan la werinin iyo hala dhaafay ma dhihin uma ana shariikukumta uu leeyahayna waxaa lagu macneeyey ay fi ljri xagga ajarka waa idinla wadaagaayo maadaama aan khayrka idin tusaayo oo aniga wax idin fiican aan idiin sheegaayo haddaad fiicnaanta ku dhaqantaan ajrigaydan aniguna idinla wadaagaayo waa idinla leeyahay bayhaqi macrifatu sunan walaathaar wuxuu ku yidhi wa ana shariikukum yaquulu wallahu aclam wa ana afcalu dalika waa idinla wadaagaa macnaheedu waxay tahay anna saasaan samaynaa idinka keliya idin fari maayo wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu bashr xadiidkan marka mujaalid ibnu saciid baa ku jiro laakiin waa la mutaabaceeyey ayb oo mutaabaca ayuu markaa uu leeyahay buusirina yani zawaaidka misbaaxu zajaajaha wuxuu ku yidhi hada isnaadun fiihi maqaalu min ajli mujaalid lakin lam yanfarid bihi mujaalid lama gooni noqonin lam yanfarid bihi mujaalidun can الshacbiyi faqad rawaahu اlxaakimu fi اlmustadrak can moxamed bni yacquub alasm can moxamed bni cabdillahi bni cabdilxakam can abi wahbin can ibni cuyaynata can bayaan bayaan ibnu bishr waay can bayaan can shacbiyi marka bihi marka shacbi marka mujaalid keliya kama warinine bayaan ibnu bishrin baa la wariyey marka mutaabacaduna waxay ku taallaa mustadraga xaakim saas darteed baa marka xadiidka uu u yahay xadiid saxiixa ayb marka xadiidka yarna de wuxuu u hadday baahi timaado weriya hadday baahi jirin yani ka iska ilaaliya xadiidka nebigo ha badsanina si aydnan qalad ugu dhicin macnuhu saas wa bihi qala xadaثna mxamed bnu bashaar wahuwa bundar qala xadaثna cabdالرaحman huwa bnu mahdiy qala xadaثna xamaad bnu زaydi can yaxya bni saciidin wa yaxya bnu saciidin اlanصari can saa'ib bni yaziida qaala saxibtu sacda bna malikin baan la saaxiibay min almadiinati madiina ilaa makata ilaa ee maka famaa samictuhu ma aanan maqlin yuxadidu can اnabiy sal l l slam nabiga isagoo ka sheegaayo bixadiidin waaxidin hal xadiida yani sacd bn abi waqaas weeyaan ayaan la saaxiibay buu le min almadiina ilaa maka hal xadiid asoo nabiga ka sheegayna ma maqlin marka waxay leeyihin sindi wuxuu leeyahay lacallahum kanuu yuxadisuuna cinda shiddati alxaajati wa ragbati aalib ardayga baahidiisu markay jirto xaajo jirto ayay sheegi jireen waalaxaadiidu almashhuuratu canhum rawowha calaa hada alwajhi axaadiidta faraha badan ee ka ansaxday ee laga wariyeyna waxaa lagu xambaaraa mar loo baahnaayo inay sheegeen busiri misbaaxu zajaajaha wuxuu yihi xadiidkan hada isnaadu صaxiixu mawquufu rawaahu اlbayhaqiyu fi sunanihi min طariiqi bni lahiica can yaxya bni saciidi biziyaadati fi الzakaati fi sadaqati اlkhalqi ayb marka isnaadka mawquuf ahaan waa mawquuf صaxiixa qaala baabu اtagliidi fi tacamudi اlkadibi calى rasuuli اllahi sal ly slam baabkii hadda aan soo dhaafnay wuxuu ahaa xadiidka nebiga marka la warinayo in la yska ilaaliyo baabkanna waxay tahay been in nebiga laga sheego adkeynta la adkeeyey say u adag tahay oo ay u daran tahay wa bihi qaala xadaثna abu bakr bnu abi shaybata wa suwayd bnu saciidin wa suwayd bnu saciid alharawiyu alanbaariyu saduuq fii nafsihi sidiis waa u saduuq ilaa anahu camiya fasaara yatalaqan waa indhabeelay markii dambe marka dabdigiisa khafiif uu noqday oo wixii loo laqinaba waa talqiinsan jiray oo u qaadan jiray talqiinku waa hab ay muxadisiintu kusoo saari jireen qofku in dabdigiisu isdhimay iyo in kale inuu isku dardarmay iyo in kale waxay sameynayeen markay is yihaahdaan ninkan waa weynaaday markaan intay axaadiidtiisa iyo kuwo kaloo uunan weligiisba werinin maqlin ay isku soo daraayaan marka waa ku imtixaanayan akhbaraka fulan yani anaka qulta akhbaranii fulan can fulan siday u wadaan marka hadduu haa haa mar walba uu yihaa uu sugo madaxa ruxo axaadiid uu leeyahay iyo kuwo kalena ay isku jiraan uunan kala sooci karin ninkaasi marka qaabilun litalqiin waa nin wixii loo laqinaba aqbalaayo dabdigi waa ka dhammaaday marka taariikhdaasaa laga yaabaa inay qoraan wixii taariikhdaas ka dambeeya marka ay wixiisi marka ikhtilaadkiisi iyo tagayurkiisii markaa la sheego ayb wa cabdullaahi bnu caamirin wacabdullaahi bnu caamir bni zuraarata wahuwa alxadramiyu saduuqun rawaa lahu muslimun abu dawuuda wabnu maaja waismaaciil bnu muusa wahuwa alfazaariyu saduuqun yukhdi rumiya birafdi bukhaari baa u wariyey khalqu afcaal ilcibaad abu dawuud tirmidi ibnu maaja intaasoo sheekhu ka warinaya qaaluu wuxuu yihi marka kuwa daciifka de kuwa kale ku maqruuniin ay ku yihiin ay la xiriirsayin dhib ma laha qaaluu xadahanaa shariikun can simaakin huwa simaaku bnu xarbin wa huwa saduuqun wa riwaayatuhu can cikrimata khaasa muariba riwaayadiisa cikrimo markuu ka warinayo waa riwaaya muariba ayb hadda se cikrimo ka warin maayaba riwaayadeennan hadda ayb shariikna waa shariiku bnu cabdillahi الnakhci can cabdالraxmaan bni cabdillaahi bni mascuudi can abiihi sanadkan marka cabdiraxmaan ibn cabdillahi ibn mascuud can abiihi isaga laftiisa waa isku khilaafsan yihiin culummada cabdiraxmaan aabihiis ibnu mascuud wax ma ka maqlin mase kama maqlin aduu ilaa saddex qowl meelahaasaa ku jirto marka lasoo koobo samaacuhu min abiihi waa mukhtalafun fiihi saddex madhab baa ku jirta madhabta koowaad waa ka maqlay mutlaqan saasay leedahay waana aimo waaweyn baa u iilatay uu ka mid yahay sufyaanu thawri iyo shariik shariik bn cabdillahi naqai imaam axmedna wuxuu yihi ama sufyaanu thawriyu wa shariikun fa inahumaa yaquulaani samica ayay dhahayaan tahdiibu tahdiibka saasaa ku jirta ibnu maciinna waa sugay samaacu cabdiraxmaan min abiihi kamaa fii riwaayati mucaadi bni saalixin canhu jaamicu taxsiilka iyo tahdiibu tahdiibka labadaba sidaasaa ku taalo ayb axmed ibnu xambalna wuxuu yihi can yaxya bni saciidin maata cabdullaahi ibnu mascuud waa dhintay wa cabduraxmaan cabduraxmaanna ibnu sitti siniin lix jir asagoo ah markuu ibnu mascuud dhimanaya cabdiraxmaan lixuu jiray waa ka maqli karaa marka waayo maqlidda shan sano waxaa cunugu markuu shan sano jiro samaaciisu waa maqbuul waa la aqbali karaa waxaana bukhaari uu u daliishaday arrimahaas qisadii maxamuud ibnu rabiic ee uu yihi caqaltu maja min rasuulillahi sal ll cl slam majatan majaha min dalwin waxaan gartaa buu yihi nebiga wadaan ceel mee xaafadaheena isagoo joogo wadaan inuu biyo intuu ka qaatay afkiisa ku shubtay oo xaggayga kusoo tuuray isagoo markaas dalla kaftamaayo oo xoogaa unsi iyo siinayo wiil yaru ahay wa ana bnu khamsin shan jir ano ahay meeshaas marka waxay dabdiyeen shan jirka wax waa xifdi karaa marka haddii cabdiraxmaan ou lix jir ahaaye aabihiis markuu dhimanayay lix sano uu jiray ugu yaraan axaadiid uu ka xifdi karaa ilaa shan jir hadduu wax ku xifdin karo lixna uu laba sanoo kale hadduu la joogay oo wax xambaari karo samaaciisu ma ma la fogey karo ayb bukhaari taariikhulkabiirka wuxuu yihi samica abaahu aabihiis uu ka maqlay qaalahu cabdulmelik bnu cumayr taariikhul awsadka marka taariikhul awsadka bukhaari kitaabkiisa taariikh ulawsat juska koowaad shan boqol toban iyo lix wuxuu yidhi xadaanii muqadamu bnu moxamed bni yaxya qaala xadaanii cumar bnu lqaasim bni yaxya qaala xadaanaa abu cuhmaan cabdullahi bni cuhmaan bni khusaym almakiy can ilqaasim bni cabdiraxmaan can abiihi cabdiraxmaan bni cabdillahi bni mascuud ahara alwaliidu bnu cuqbata waxuu daahiyey asalaata bilkuufa kuufa inagoo joogna weliidna madaxuu meeshaa ka ah salaadii buu dib u dhigay maalin fankafa'a bnu mascuudin ilaa majlisihi ibnu mascuud marka wuxuu kasoo gadoomay marka majliskiisa xaggiisa wa ana maca abi buu yihi marka cabdiraxmaan baa wuxuu leeyay ana aabahayaan la jiraa markaas anuu aabahay la socdo wa wa wax wuu ka maqli karaa marka soo maha soo salaadii la daahiyey iyo qisadii weliid iyo aabihii dhex martay iyo ka sheekayna xadiidkaasuu keenay wuxuuna u keenay bukhaari inuu u daliishado lyani hubu calaa hubuuti samaaci cabdiraxmaan min abiihi shucbaa marka wuxuu yihi lam yasmac cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi bni mascuudin min abiihi shucba marka waa kama maqlin uu yihi cabdiraxmaan aabihiis markaasuu bukhaari tacliiqiyey wuxuu yidhi waxadiidu bni khuthaymin owlaa cindii xadiidka ibnu khuthayma aniga agteyda owlaa ah xadiid ibnu khusaym kan waaye oo samaaciisa sugaya hadda aan akrinaya marka warkaas ibnu khusaym owlaa cindii waxa dhahaayo waa waa bukhaari maahan shucba oo ilaa warkiisa kala duwanaan lahaaba ayb waxaana caddaynaya ibnu casaakir taariikhi dimashqa kanow keenay qisadan min dariiqi lbukhaari taxta tarjamati cabdiraxmaan ibni cabdillahi bni mascuud ba u keenay markaasuu yihi qaala muxamadun waa kala fasliyey qaala muxamedun yacni bukhaari wuxuu yidhi waxadiidu khuthaymin owlaa macnaa warka shucbo oo anfinaayo cabdiraxmaan aabihi waxba kama maqlin waa laga xoog badan yahay ibnu khuhaym riwaayadiisaa ka xoog badan oo ka wadaa hadalkan marka baxigan waxyar waxaan ugu dheeraana waxay tahay hadda kabacdi samaacu cabdiraxmaan min abiihi haddaan aragno horaan u soconaynaa waana ogaanaynaa markaas yacni waxa meeshaas ka jiro iyo waxa kale aduu marka a-imadaas marka dadka sugayay ka mid yihiin dadka aan oo sugay waxaa ku jira abu xaatim oo wuxuu yidhi samica min abiihi cabdiraxmaan abiihi waa ka maqlay qolooyinka diiday mutlaqan yacnii inuu ka maqlay mutlaqan waa soo sheegnay in inuunan ka maqlinna mutlaqan shucbaa qabay iyo xaakim saaxibu lmustadrak mustadraga meelo badan ayaa jirto kusoo qaaday kitaabuliimaan oo kale xadiidka kayfa antum rubucu ahli ljanna marku keenay buu wuxuu yidhi cabduraxmaan ibnu cabdillaahi bni mascuud lam yasmac min abiihi fii akhari alaqaawiil wuxuu leeyahay sida loo badan yahay aabihii inuunan ka maqlin waayo abu cubayda inuusan ka maqlinaa xoog badan laakiin cabdiraxmaan waayo waxaa hadlaysu u khilaafsan yahay laba wiilo ibnu mascuud dhalayaa jirta abu cubayda ibn cabdillahi ibni mascuud iyo cabdiraxmaan kan xaakim isla xaakim mustadraga kitaabu ducaa'i wاltasbiixi wاltakbiiri wاltahliili wاldikri wuxuu ku yidhi kun sideed boqol sagaashan sideed raqamkiisa xadiidka ah ee markuu xadiid keenay kadib uu yidhi hada xadiiثu صaxiixu calىa sharطi muslim in salima fi irsaali cabdالraxman bni cabdillaahi can abiihi fainahu mukhtalaf fi samaacihi can abiihi waay waa laysku khilaafay tafsiru suurati الnisana wuxuu ku yidhi hada isnaadu صaxiixu in kana cabdالraxman samica min abiihi faqad اkhtulifa fi dalika xaafidku tahdiibka hadal marka gariib ah uu ku sheegay oo wuxuu yihi tahdiibu tahdiibka waqaala alxaakimu itafaqa mashaayiku ahli اlxadiidi anahu lam yasmac min abiihi xaakimaa wuxuu yidhi buu leeyahay culamaa lxadiid baa waxay isku waafaqeen inuusan aabihi ka maqlin intaha markaasuu yidhi wahuwa naqlun gayru mustaqiim naqli aan toosnayn waa yihi naqligaas waan aragtaade naqligaas wax inay ku jiraan sababtoo ah maanta dhan ikhtilaafuu sheegaya dhowr meeloo mustadraga ayuu ikhtilaaf ka sheegay madhabta saddexaadna waxay tahay qolo iyagu ku tagtay man ahbata lahu can abiihi samaacun yacni samaacan aabihii marka inuu ka maqlay bay u sugeen laakin axaadiida qaliila laakin axaadiidu qaliila waxay leeyihin axaadiid aabihii wax waa ka maqlay laakiin axaadiid yar buu ka maqlay sidaas ayaana marka cali bnu lmadini kitaabulcilalka looga wariyey xaafid ibnu xajarna tahdiibkuu ku sheego waqaala bnu lmadiniy fi lcilal samica min abiihi xadiieyni buu laba xadii xadiid adabi wa xadiida taakhiiri lwaliid lisalaa waliid taakhiirkiisa hadda aan labadaasuu ka maqlay bis sidaasaana ibnu xajar oo u iishay oo taqriibka markuu u tarjamaya cabdiraxmaan wuxuu yihi waqad samica min abiihi lakin shay-an yasiiran marka saddex madhabaa ku jirto samaacuhu muطlaqan cadamu samaacihi muطlaqan iyo anahu samica min abiihi axaadiida yasiira qaliila waayahay can cabdiraxman bni cabdillaahi bni mascuudi can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slama man kadaba calaya qofkii aniga korkeyga ku been abuurta mutacamidan isagoo u qasdaayo falyatabawa-a ha diyaarsado maqcadahu meeshuu ka fariisan lahaa min annaari naarta ha diyaarsado xadiidkan marka de ciladaas inkastoo inqidaacan warkiisa uu saameynaayo haddana uu simaa yani cilad kaloo saa usii weyn ma laha kaasina marka ciladaanin hadda inqidaaca dhib weyn maba keenayso xadiidku shawaahid badan buu leeyahay wbihi qaala xadaثna cabdالlahi bnu camir bni zuraarata waismaaciil bnu muusa qaala xadaثna shariiku can mansuuri can ribciyi bni xiraashin can caliyin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal l slam laa takdibuu calaya anigu haygu been abuuranina faina alkadiba beenta calaya aniga korkeyga lagu sheego yuuliju naara naarta u geliyaa qofkeeda yuuliju saaxibahaa annaara buu gelinaya saaxibkeeda naarta ayuu gelina ayay gelinaysaa wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu rumxin ilmisriyu wahuwa tujiibiyu hiqat habtun rawaa lahu muslimu ibnu maaja qaala xadaana leyt bnu sacdi can ibni shihaabin wa zuhri can anas bni malikin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam man kadaba calaya qofkii aniga korkeyga ku been abuurto xasibtuhu qaala waxaan u malaynaa mutacamidan inuu yidhi falyatabawa-a ka diyaarsado maqcadahu meeshuu ka fariisan lahaa min annaari marka mutacamidantaas waa wasfi markaa waa qeyd mafhuum leh meeshaa marka waxaa laga qaadanaa qofkii aan u qasdin oo sahwi iyo isagoo hilmaansan iyo ay ka dhacdo ma ku dembaabayo isaga marka dembiga ma haleelayo ayb haddiise uu yiraahdo haddii laakiin isagoo og been inay inuu sheegayo oo nebiga ku been abuurto waa ku dambaaba dunuubtaasna marka imaamu dahabi kabaa-irtau ku daray asalkeedana waa la isku khilaafay nebiga been abuurashada laga been abuurana kas looga been abuurana kufri miya oo mukhrij can ilmilla diinta qofka ka bixiya mase ma aha qaar culummada kamida abulfadl alhamdaani iyo waxay leeyihiin waa gaalnimo gaalnimadiisuna baciid ma aha arrintaas ogaada waayo rasuulku wuxuu yihi ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axadikum anu been la igu abuurto ma la mid aha midkiin been lagu abuuranayo kale waayo wixii nebiga laga sheego sharci waay qofkaani marka waa musharic ninka asoo is-og wuxuusan nebigii dhihin dhahayo axkaamna inay ka dhalanayso og qofkaasi waa waa musharic tashriic samaynayo ayb weliba weliba xugun wuxuu sameynayaa mubadel ah xugun oo waxay tahay inta la waxaan xugunkii alla aan ahayn oo haddana xugun alla waayo la dhahaayo waa shaqadii yuhuudd oo kale waan baciid maaha marka gaalnimada qofkaas falyatabawa maqcadahu min annaar hadda marka dhowr xadiidaan soo marnay kii ka hore xadiid ibnu mascuud uu ahaa xadiid cali bn abi aalib xadiid anasna waa ka wbihi qala xadaثna abu khaytamata زuhayr bnu xarbin wa abu khaytamata النasaa-iyu hiqat qala xadaثna hushaymu wa hushaym bnu bashir alwaasiطiyu hiqat can abi الزubayr wa abu zubayr mxamed bn muslim bn tdrus صaduq yudlis can jabiri qala qala rasulu الlahi sal ل slm man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadh min الnar hushaym isaga markaa qad saraxa bitaxdiid hushaym laftiisa waa mudelis taxdiid uu caddeeyay abu zubayrna dabcan taxdiid waa laga rabaa meesha marka kanna waa xadiidu jaabir wabihi qaala xadaثna abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna mxamed bnu bishrin wahuwa mxamed bnu bishri bn اlfarafisa bn اlmukhtaar hiqat xaafid can moxamed bni camrin waa moxamed bni camr bni calqamata bni waqaas alleytiy almadaniy waa hiqa can abi salamata abu salamata bni cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slama man taqawala calaya qofkii korkayga ku hadal samaysto maa lam aqul waxaanan dhihin dushayda uga qowlo falyatabawa ha ka diyaarsado maqcadahu meeshuu ka fadhiisan lahaa min annaari naarta xadiidkana xadiid abi hurayra waa isaguna wabihi qaala xadaثna abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna yaxya bnu yacla taymiy wahuwa abulmaxyaat ayaa la yihaha hiqat can moxamed bni isxaaq waa moxamed bni isxaaq bni yasaar almadani saaxib اlmagaazi waa saduuqun yudalis can macbad bni kacbin macbad bnu kacbin wa huwa الsulamiyu maqbul rawaa lah الbukhaariyu muslim wa abu dawud fi الnaasikh had wa abu dawud fi الnaasikh wالnasaa-iy wabnu maaja ayb ninkaa marka maqbuulkaasu ku sheegay hal xadiid buu leeyahay oo kan ah can abi qataadata xadiid abi qataadan hadda soo galnay qaala samictu rasuul اlahi sal ly slam yaqulu nabigoo dhahayaan maqlay calaa hada lmimbari mimbarkan korkiisa iyaakum waxaan idinkaga digayaa wakahrata alxadiidi cannii sheekada aniga xaggayga layga sheekaynaya badnaanteeda faman qaala qofkii yihaha calaya aniga korkayga fal oo wax iga yidhaahdo falyaqul xaqan xaq ha dhaho ow sidqan ama run marka waxaa la diidaa dhan xadiidka nebiga ma ahan in laga been sheego kahrada badanna waxay keenaysaa ama sheekada badan oo laga sheekaynayana waxay halis u tahay in markaas been iyo ay timaado intaas unbaa laga cabsanaa waman taqawala calaya qofkii aniga korkayga kuq ugu qowlo oo igaga been abuurto maalam aqul waxaanan dhihin falyatabawa maqcadahu min annaar meeshuu naarta ka geli lahaa ha diyaarsano xadiidkan zawaa-idkuu ka mid yahay ibnu maajaha busiri misbaaxu zajaaja wuxuu ku yidhi hada isnaadu daciif litadliisi bni isxaaq buu yidhi tadliiska ibni isxaaq dartiis rawaahu abu bakr bnu abi shaybata fi musnadihi haakada laakiin ibnu isxaaq qad bayana samaacahu waa yacnii taxdiidkiisa iyo samaaciisa uu ka maqlay macbad u caddeeyey oo imaam axmed musnadkiisa wuxuu ku wariyey min ariiqi macbad ibni ka xadiidkan xadiid amed macbad ibni kacb xadiidkiisan labaatan iyo laba kun shan boqol soddon iyo sideed raqamka muasasatu risaala raqamkeedaas lafdiga marka wuxuuna yidhi isagoo maxamed ibn isxaaq isagoo ka warinaya macbad xadathanii bnu macbadin xadathanii ibnu macbadin waxaan ujeedaa ibnu kacbin cafwan macbad ibnu kacb ibni malik waay moogtahay riwaayada axmed marka waxay ku keenay bilafdi xadathanii ibnun likacb ibni malika xadathanii ibnun likacb ibni malik marka ibnigana kan waaye waa macbadkan xadathaniina wuu isticmaalay uu isticmaalay maxamed ibnu isxaaq tadliiskiisa marka dhib male marka mushkilul aathaarka daxaawina xadiidka waaba wariyey wuxuuna keenay min dariiqi cuqayl can macbad ibni kacbin marka shaahidna waa haystaa ibnu isxaaq riwaayo ou ku ta taxdiid ou sheegay inkastoo macbad uusan magac dhabin haddana laakiin ibnun likacbin uu yidhi waa uun iska macbadkan marka cancanadiisa waxama dhibayso halkaasna wuxuu shaahidkaasna waa haystaa can abi ayb sanadka marka nuqtada ku jirtaa waa kaas wa bihi qaala xadahanaa abu bakr bnu abi shayba wamamed bnwamuxamed bnu bashaarin qaala xadahanaa qundarun moxamed bnu jacfar qaala xadahanaa shucbatu an jamic bni can jaamic bni shadaadin abi sakrata wahuwa almuxaaribiyu hiqatu can caamir bni cabdillaahi bni zubayr wahuwa abulxaaris almadaniyu hiqat caabid can abiihi cabdullahi bni zubayr qaala qultu lizubayr bni lcawaam baa waxaan ku idhi maa lii maxaa igu dhacay oo maxaa lahaanteyda ahaado ii sugnaaday laa asmacuka aanan ku maqlaynin tuxadidu can rasuulillahi sal l slam adoo nebiga xadiid ka sheegayo kamaa asmacu sidaan u maqlayo ibna mascuudin ibnu mascuud iyo fulaanan iyo fulaanan ibnu mascuud iyo hebel iyo hebelba waa ka maqlaa iyagoo xadiid nebiga ka sheegaye adiga maxaa kugu dhacay qaala wuxuu yidhi zubayr amaa inii aniga lam ufaariqhu ma aanan faaruqin mundu aslamtu intaan islaamay anaa ii malaynaynaa nebiga aanan la joogi jirin waa la joogi jirin sida qaalibka oo ka hadlaa dabcan hijratulxabasha iyo waqtiyo ayna isla joogin nebiga iyo isaga waa jirtay laakiin inta badan waa isla joognay walaakinii samictu minhu kalimatan kelmad baan ka maqlay yaquulu isagoo dhahayo man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar kelmadaasaan ka maqlay waa cabsaday marka xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa wa fii tamasuki الzubayri xaafidku wuxuu yidhi wa fii tamasuki الzubayri radia allahu canhu bihada اlxadiidi zubayr xadiidkan ku dhegidda uu ku dhegay calaa maa dahaba ilayhi waxa uu doortay min ikhtiyaari qilati اtaxdiidi oo xadiidka in la yaraysta ah daliilun kaa wuxuu daliil daliil baa ku sugan lil asaxi sida asaxnimada badan ugu sugan fii ana alkadiba beenta huwa alikhbaaru bishayi calaa khilaafi maa huwa calayhi sawaaءn kaana camdan am khaطan wuxuu leeyahy been maxaa la yidhaahdaa laysku hayaa moogtaha been maxaa la dhahaa been waxaa la yidhaahdaa bay leeyihiin sida asaxa waxay tahay alikhbaaru calaa khilaafi alwaaqic ayb ama yani qofku inuu alihbaaru bishay calaa khilaafi maa huwa calayh shayga in laga waramo sida uu yahay si ka duwan in looga waramo niyada iyo qasadka wax kala waa adiga u malay haddaad doonto saas run kula ahaato laakiin been waxaa layidhaha inaad shay ka waranto sida uu yahay si ka duwan ama u qasad ama hau qasdin been taasaa walidaalika waa ka baqaa zubayr soo ma arkaysid zubayr bnu lcawaam wuxuu ka cabsanaa isaga inuu nebiga ka been abuurto maba rababa haddana wuxuu isleeyay arrimaa sidii nebigu wax u yidhi si ka duwan intaad adigu u dhahdo qalad iyo sahwi kugu dhaco been lagu nisbeeyaa oo aada waciidkaas ku dhacdaa ayb xaqiiqada markaad markaad fiirisada dadku markaas wax run sheegaaba waa iska yaraanayan zamankan weliba dadka joogay iyo soomaalideenna halkaas haddii hadda wax ka dhacaan shan qof hadda haddaad waraysato ninba wuxuu fahmayo unbuu kuu sheegaan war seed wax u aragtay haddaad tiraa fahamkaaga ii kaadi seed wax u aragtay waa iskhilaafayaan hadalka tabintiisa diqou u baahaya dhibna waa ku qabnaa marka wuxuu ku warramaa ikhbaar bishay calaa khilaafi maa huwa caleyhi waa been hadhow haddii qofkaas la yidhaha beenuu sheegay qalad ma la gelin hadhow ma dembaabaa mase ma dembaabayo wax tacamud iyo wax kale u laabanayo waayo taas iyada ayb waalmukhdiu wain kaana gayra ma'huumin bilijmaaci laakina zubayr ash laakina zubayra khashya min aligtaar zubayr xadiis badin badinta iyuu ka cabsaday inkastoo qofka haddii uu mukhdi iska yahay ma dembaabayo isagoo aduu run u maleeyo laakiin xaqiiqdu ay noqon weyso been waa sheegay laakiin ma dembaabayo mutacamidantana waxay taraysa taas wbihi marka xadiidtan aan kan ku daro wabihi qaala xadaanaa swayd bnu saciidin wahuwa alharawiyu waa soo ninkaan soo maraynaa waa saduuqun fii nafsihi ilaa anahu camiya uma saara yatalaqan qad taqadama qaala xadaanaa caliy bnu mushirin wahuwa alqurashiyu alkuufiyu qaadi mawsil hiqat lahu garaa'ib bacdamaa camiya can muarifin muarif bnu ariif alcijliyu alkuufiyu hiqat faadil can caiyata ciyat bnu sacd bni junaada alcawfiy cadiyat alcawfiy ayuu ku magac dheer yahay ninkaa marka cadiya wuxuu ahaa saaxibu tafsiir saduuqun saaxibu tafsiir imaamu dahabi kaashifka wuxuu ku yidhi dacafuuhu sidaasaana xoog badanoo waa daciif kow laba haddana tadliisu shuyuukhou sameeyaa khaasatan tafsiirka abu saciid ilkalbi ayuu la fadhin jiray moxamed ibnu saa'ib ilkalbi wax badan buu ka dheg ka maqli jiray waxaa laga yaabaa marka marka inuu yidhaahdo markuu werinayo can abi saciid cadiya can abi saciid ayaad arkay abi saciidka dadka waxay umalaynayaan abi saciidin alkhudri laakiin maaha abu saciidin alkhudri waa abu saciid moxamed ibnu saa'ib alkalbi waana daciif waa qari jiray marka magaciisa kunyada unbuu u sheegayaa kunyaduna dad badan ma yaqaanaan meeshaas marka xoogaa waxbaa uga yimi ayb qaar culummada kamidana waxay yidhaahdaan riwaayaadkiisa tafsiirka can abi saciid markay ku timaado waa layska ilaalina waa kelbi ama axaadiidtiisa abu saciidin alkhudri buu ujeedaa bayba leeyihiin qaarkood ayb calaa kullin marka ninkaa dacfigaas baa ku jira can caطiyata can abi saciidin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar naarta meeshuu ka geli lahaa ha diyaarsan saxaabo badanaan hadda marka uu keenay duruq badan oo xadiidkan ku keenay waa mutawaatir marka xadiidkan oo axaadiidta mutawaatirka mimaa tawaatara xadiidu man kadab axaadiidta tawaaturtay waxaa kamid a xadiidu man kadab waman banaa lilahi beytan waxtasab iyo xadiidkii man banaa lilahi beytan ru'yat shafaacat waxawd wamasxu khufayni wahadihi bacdu axaadiidta marka mutawaatirkay ka midta ayuu kan ka mid yahay waxaa kaloo laga qaadanaa in dad nebiga ku been abuuranayo inay soo baxayaan baciid maa marba hadduu nebigu saa uga digaayo salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaan macquul ahayn oo aan dhici karin oo mustaxiila nebiga ma ka digaayo sal laakiin ilaahay daduu u nooleysiiyey beenta iyo runta axaadiidta nebiga kala soocay sal l slam oo in axaadiidta nebiga saxeixa ka soocay waxa beenta xadiidkaba aan ahayn ee nebiga lagu dhejinaya sal l slam qaar kale waxay yidhaahdeen man kadaba calaya waxay ku dareen lafdiga liyudila annaas liyudila bihi nnaas oo marka waxay yidhahdeen ninkii been nebiga ay yacnii qofkii iga been abuurto si uu dadka u baadiyeeyo marka waxay leeyihin ninka aan dadbaadiyeyn ka wadin dhib ma laha hadduu ka been sheego karaamiyada waxaas qabta marka waxay leeyihiin naxnu nakdibu lahu laa calayhi nebiga ku been abuura mayne waa u been abuuranayna maalan waxay leeyihin dadkiio waxaan aragnay fiqiga dadkiioo fiqiga abu xaniifa iyo yacni aad u bartay oo fiqigaas ku daatay oo qur-aankii ka jeestaan aragnay marka axaadiid qur-aanka jeclaysaysaan samaynaynaa inamaa yacni nakdibu lahu laa calayhi bay dhaheen marka waa jahli shareecada rasuulka been uma baahno qur-aanka axaadiid badanoo saxiixaaba jirte oo qur-aanka dadka lagu jeclaysiin kara maxaa kuwa beena laga rabaa oo dadku ay samaysanayaan liyudila annaasana ma ansixin ziyaadadaas xataa hadday ansaxdana laamku waxaa laga dhigaa laamulcaaqiba ama laamu sayruura laamu tacliil laga dhigi maayo ee ninkii nebiga ka been abuurta dadka loo dhuminaa wax kale mau awalba u noqo lahay waa laamulcaaqiba laamama laamu sayruura laamka la yihaaha ibnu xajar sidaasuu dhahaa meeshaasna marka waxyaabahaasaa marka ku jiraan halkaan la iska joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasalam